galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
bisha juun sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o somaly com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey xeerka matalaadda muqdisho soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen waxaa ka aamusay wax ka aamusay ma jiraan waxaa diiday afar cod waxaa oggolaaday boqol iyo afartan iyo laba codaa oggolaaday sidaas waa saxfiya
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jabuuti oo maanta laga xusayo afartan iyo saddex sana guuradii ka soo wareegatay markii ay xurriyadda qaaday barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo iinoo akhriso sahre ciidano
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay maanta ansixiyeen xeerka matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn mudanayaasha oo iga doodayeen ilaa iyo boqol afartan iyo laba mudane ayaa ugu codaysa in gobolka banaadir uu yeesho aqalka sare matalaadiisa dhabta ah taasi oo ah saddex iyo toban sanatir halka afar mudanena ay diideen tiradan cusub ee lagu biirinayo aqalka ayaa waxay ka dhigaysaa tiradii guud ee horey u jirtay ee xubnaha ah lixdan iyo toddoba senatar halka markii hore uu ahaa konton iyo afar senatar maamul goboleedyadana ka kala socda waxaa kaloo ajandaha baarlamaanka maanta ku jiray mudaynta wakhtiga doorashada ee dalka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran xaliimo yarey ayaa baarlamaanka ka hor hadashay waxayna caddaysay in doorashada habka diiwaangelinta ay ku dhici karto muddo saddex iyo toban bilood gudahood ah laga soo bilaabo bisha juulaayo ee labada kun iyo labaatanka ilaa bisha agoosto ee labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa kaloo ay sheegtay in doorashada nooca diiwaangelinta aysan ku qabsoomi karin bisha nofembar ee sanadkan oo ah xilliga baarlamaanka xilligiisa dhammaanayo iyadoo ay sheegtay inay qabso doonto ilaa iyo bisha agoosto ee sanadka labada kun iyo labaatanka dowladda maraykanka ayaa diiwaangelisay afartan iyo shan kun laba boqol afartan iyo laba keys oo cusub oo caabuqa covid nteen ka ah jimcihii taasi oo ka dhigaysa tirada guud tii ugu badneyd ee maalin qura kor u kacda xanuunkan korarkiisa warkan cusub ee xaqiijinta xanuunka covid nteen ka ayaa imaanaya iyadoo dhowr gobol oo dalka maraykanka ah ee gadaal uga degeen qabanqaabadii ay dib ugu furi lahaayeen amaradii oo hore u korsaareen ganacsigan ay u khafiifinayeen gudoomiyaha gobolka texas greg aport ayaa amray in la xiro maalinta cad goobaha maqaayadaha ah si loo dhimo konton boqolkiiba xajmiga dadka ee halkaasi fadhiista halka gobolka floridana saraakiish ay amreen in deg deg baararka ay u joojiyaan iibinta qamriga waxaase gudoomiyaha gobolka texas ay ganacsatadu ku eedeeyeen in amaradiisa ay yihiin kuwo deg deg ah oo cusub caabuqa covid nteen-ka ayaa wuxuu u gudbay caalamka toban milyan oo kiisas ah oodada uu saameeyey jaamacadda jones hapkaris ayaa warinaysa goor hore oo sabtida maanta ah in sagaal dhibic sideed milyan oo dad ah dunida uu xanuunkan saameyn ku yeeshay maraykanka ayaa u muuqda inuu yahay dalka ugu saameynta badan adduunka waxaana xanuunkan uu ku dhacay laba dhibic shan milyan oo dad ah in ku dhow halka brazil-na oo soo raaco dadka uu waxyeeleeyay ay dhan yihiin hal dhibic laba milyan oo kiisas ayadaoo ruushkana uu ku jiro kaalinta saddexaad islamarkaasina uu yahay lix boqoloo kun dadka xanuunkan covid nteen-ka uu saameeyey maraykanka ayaa sidoo kaleeto dunida wuxuu hogaaminayaa inuu yahay dalka dadka ugu tirada badan ay ku dhinteen covid nteen-ka waxaana u dhintay dad ka badan boqol labaatan iyo shan kun iyo soddon iyo sagaal qof ayadoo brazilna ay u dhinteen konton iyo lix kun oo qof halka dalka britainna ay u geeriyoodeen caabuqan afartan iyo saddex kun oo wadada gobolka victoria ee dalka australiana waxaa laga helay xanuunka afartan iyo kow kiisas oo cusub maanta oo sabtiya australia waxa ay sheegtay inay dib u furi doonaan goobaha ganacsiga ka sokow xawaaraha caabuqan covid-19-ka uu ku socdo bishan dalka shiinaha wuxuu u sheegay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka in adduun dhan sagaal iyo toban milyan oo dollar ay siiyeen warbaahinta maraykanka tan iyo bishii novembar sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii taasi oo ay ku jiraan sida ay sheegeen labaiyo toban milyan oo dollar ay ku qarash gareeyeen wargeysyada waaweyn ee dalka maraykanka kasoo baxa qaarkood sida wargeysyada washington post iyo wall street journal iibsiga dowladda shiinaha ee wargeyska maalinlaha ah ayaa waxa uu yahay in warka ay ka qaataan wargeysyada waaweyn ee maraykanka ah ee maalinlaha ah iskuday shiinaha uu ku doonayay inuu saameyn ugu yeesho gobolka wargeyska maalinlaha ah ee shiinaha ee wararka ka qaadan doona wargeysyada maraykanka ayaa waxaa la yidhaahdaa china watch waxaana had iyo goor uu ahaan doona ayaa la yiri mid lagu qoro wararka joogtada ah waxaa sidoo kaleeta la sheegay inuusan yeelan doonin wax hayeysiis ah wuxuuna noqon doonaa meel loo soo raadsado wararka joogtada ah ee sida maalinlaha u dhaca waxaana la sheegay in diiradda lagu saari doono arrimaha gudaha shiinaha iyo sidoo kaleeto siyaasadda xisbiga shuuciga ee dalkaasi ka taliya ee c c p wargeyskan cusub ayaa noqon doona mid bil kastaba la daabaco nuqulo dhan afar milyan oo nuqul ganacsiga dalka griiga ayaa si tartiib tartiiba usoo furmaya iyada oo ay la hardamayaan inay kasoo kabtaan muddooyinkii ganacsigaasi uu xirnaa ee labadii bilood ee lasoo dhaafay ee xanuunka covid nnteenka uu jira aaweed dib u furistan ma aha mid sahlan gaar ahaana marka ay timaado dadka haysta ganacsiga yaryar oo sida ba-an uu u saameeyey xanuunka covid nnteenka magaalada yar ee larisa ee ku taalla waqooyiga caasimada dalkaasi griiga ayaa ganacsiga uu kor usoo kacayaa in yar dhaqdhaqaaqa shaqooyinkana waxay u muuqdaan weli kuwo hooseeya inay yihiin dadka intooda badan ee awooda inay kasoo kabtaan ganacsigoodii muddooyinka hoosu dhaca uu ku socday ayaa waxay u muuqdaan inay sii socon karaan inkastoo ay adag tahay dowladuna waxay soo saartay amaro iyo qawaaniin hor leh oo ka duwan kuwii horey loo saaray dalkaasi
aad bay u mahadsantahay zaara cabdixmed oo warkayna la socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a sidaad warkaad ku dhegaysanayseen xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka matalaadda aqalka sare ee gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka doodayeen boqoliyo afartan iyo laba mudane ayaa u codaysay in gobolka banaadir uu ku yeesho aqalka sare ilaa iyo saddex iyo toban sanatar oo matali doona halka afar mudanena ay diiday waxaa kaloo ajandaha baarlamaanka maanta horyaalle ku jiray kadoodidda mudaynta wakhtiga doorashada ee soo socota wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdullahi ee warbixintan muqdisho ka soo diray
codeyntaan sheegaynaa la fadhiisto xildhibaanada xildhibaanlasoo tiriyo xildhibaan cabdiyare xildhibaan cabdiyare
waa markii ugu horreysoo gobolka banaadir uu helaya matalaad aqalka sare dooda waxay soo socota maalmihii lasoo dhaafay waxay ka mid ahayd ajandayaasha siyaasadeed kuwa ugu adag ee looga hadlaya miisaska siyaasadda lagu falanqeeyo fadhiga golaha maanta dib ayuu u dhacay muddo dheer waxaase marka fadhiga lasoo gala hadaljeedi sameeyey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheeh cabdiraxmaan wuxuu sheegay dadka muqdisho inaysa ka filayni golaha in maanta laga doodo maqaamkooda wakhti badan oo la baahan yihiin dadku inay maqlaan codhaa ah
sheegayaa golaha shacabka maanta uma taallo yaa ogol u codeeyey iyo yaa diiday iyo yaa ka aamusay waa maalin taariikhi ah shacabkaas dulman marna idinka sugi maayaan maya iyo ha maya idinka sugi maayaan waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh maanta adigaa kursiga ku fadhiya taariikhdan way ku qori doon wiilku ilaahay qur-aankuu ku sheegay litacaarafuu bes ina akrakum ina akramakum cinda allahi asqaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu dowladnimo loo gudbi maayo inta aan ka fikeraynoo maskaxdaanada ay ku jirto haddii qabiilkaagi uusan waxba helin yaan waxba dhaqaaqin
maxamed mursal wuxuu soo hadal qaada xaaladda siyaasadeed ee dalka ka hor intaan loo odaynin maqaamka gobolka banaadir uu ku yeelan kara aqalka sare waxaase soo jeedin loo ogolaaday guddigii soo diyaariyey oo iyagu dalbay in saddex iyo toban kursi loogu daro gobolka banaadir aqalka sare ee soomaaliya
guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka soo jeedinta uu idin soo jeediyey si fiican baad ugu doodeen sida guddoomiyaha uu sheegay aaraa'dii kala duwaneyd oo dhan waa qiimaynay qodobka matalaada gobolka banaadir dhegaysi kadib waxaan u soo siiqaynay sidan aan idin akhrin doono sida ku cad qodobka labiyo tobnaad farqadda lixaad ee sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal gobolka banaadir wuxuu saddex iyo toban xubnood ku yeelanayaa aqalka sare muddaxileedkiisa labaad ee laba kun labaatan iyo kow baarlamaanka kow iyo tobnaad jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas oo tirada guud ka dhigaysa lixdan iyo toddoba xubnood iyada oo la waafajinayo dastuurka kumeel gaarka ah waxaana xubnaha si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka gobolka banaadir doodihiin oo dhan waa ku idin yihiin waxaan idinka codsanaynaa mudane guddoomiye in loo codeeyo aad baadna u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiyaha golaha ayaa codgaliya fadhiga waxaana xildhibaanadu si aqlibeedna ku meel mariyeen matalaada gobolka banaadir ee saddex tobanka kursi
xildhibaan cabdiyare xildhibaan cabdiyare
soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen waxaa ka aamusay wax ka aamusay ma jiraan waxaa diiday afar cod waxaa ogolaaday boqol iyo afartan iyo laba codaa ogolaaday sidaas waa saxseen
xildhibaan cabdulqaadir cosoble iyo xildhibaan jeylaali nuur yikar ayaa loo ogolaaday inay ka mahad celiyaan maalmarinta codka golaha ay ka heleen iyagoo ku hadlaya dadka muqdisho
mudana guddoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta leh waxaa halkan u soo istaagay inaan idin mahad celiyey maanta oo ah maalin taariikhi ah sida guddoomiyaheena uu sheegay waa sharaf cusub oo u soo kordhay baarlamaanka tobanaad oo aad dhammaantiin aa member ka tihiin sidaa la socotaan labadii kun ilaa iyo hadda soomaaliya baarlamaanaa loo soo dhisaayay laakiin waa baarlamaanka ugu horreeyey golihiisa shacabka oo ku dhiiraday oo u istaagay inuu maaragtay gobolka banaadir iyo dadweyndadooga degan xuquuqdooda inuu maaragtay uu ku dhawaaqo oo u dhaqaaqo marka waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo runtii dadaal weyn ka muujiyey sidii loo dhegaysan lahaa doodihii faraha badnaa oo afartii maalmood lasoo dhaafay waxaan ilaa intaan baarlamaan ku jiray ma u malaynaya inaan arkay qadiyad sagaashan iyo dhowr qofood ay ka hadashay oo saddex maalin laga hadlayo taas waxay itusinaysaa ama qof walba ay tusinaysaa ahmiyadda gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho ay u leedahay dadka soomaaliyeed dhinac walba ay yihiin iyo qabiil walba ay yihiin iyo kalar walba ay leeyihiin ahmiyadda ay leedahay iyo dareenka xildhibaan walba uu qabo oo meeshan joogo in xuquuq ay ka maqan tahay gobolka banaadir sharafkeedan inuu qaato u rabo ma u malaynayo inuu jiro xildhibaan diidanay ama kasoo horjeestay waxaa laga yaabaa in siiqada ugu dambaysay aan isku khalkhalaafnay walaalaheen qaarkood laakiin marna ma aanna arkin xildhibaan dhahayo gobolka banaadir ma mudno arrintaasi marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha iyo labadiis ku-xogeen siday u dadaaleen iyo dadaalka ay suubiyaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo guddiga ka soo shaqeeyey oo uu hogaaminayay walaalkeen ibraahim yarow iyo intii la socotay toban iyo dhowrka qofood ahaa anoo magaca gobolka banaadir iyo degaanka dadka iyo qof walba ku hadlaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo weliba haddii ay wax soo gaareen ama ajaafooyn ay soo gaareen magacii dadkaasi inaan uga cudur daarto oo noo raalli ahaado haddii ilaah yara
dhanka kale golaha maanta waxay warbixin ka dhageysteen guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ibraahim ismaaciil xaliime yari ayaa hortimid golaha iyadoo sheegta haddaynay u baahan yihiin wakhti dheeraada in la siiyo si u suuro gasho doorasho dadweyne waxay xusta xaliime ibraahim inay hadda doonayaan laba wadda midkood waxay xusta saddex iyo toban bilood oo ka bilaabanaysa bisha julaay kuna eg agosto laba kun koob iyo labaatan ama suuragalnimada sagaal bilood oo hanaan ka mida labada hanaan ay soo jeediyeen matalaada gobolka banaadir uu maanta helay waxay ahayd mid ka mid a wadiiqooyinka siyaasadeeda muddo dheer loo hadal hayay marka ay timaado ka doodista dastuurka kumeelgaarka haararka la meelmariyo iyo dadka anshuurbaxyaasha muqdisho oo aan lahayn matalaad tani laga soo bilaabo dowladii arte balse lagu ballaminayay dowla dowladii ka dambaysay cabdulqaadir okey v o a muqdisho maalinta oo sabti ah waxaa dalka jabuuti looga dabaaldegayaa sanad guuradii saddex iyo afartanaad ee ka soo wareegatay markii ay jabuuti xorriyadda qaadatay toddobailabaatankii juun sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii sanadkan munaasabadda weyneynta maalinta xorriyadda jabuuti waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus wariyaha v o e da sagal saciid faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay
hirtii hore ee saaka ayuu madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele salaan ka qaatay cutubyo ciidamaha oo isku dhafan xarunta gudaha madaxtooyada sidoo kale madaxweynuhu waxa uu u baxdhigay xarunta daljirka dahsoon ee guriga ummadda halkaasoo astaan u ah geesiyadii u geeriyooday u dagaalanka xorriyadda dhammaanba madaxdii iyo ciidamadii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay xafladii koobnayd ee xuska saaka waxaa u duubnaa afka taasoo qayb ka ah la dagaalanka caabuqa coronavirus oo saameyn ku yeeshay xuskii xorriyadda qaranka oo ka duwaneyd qaabka ay hadda u dhacday madaxweyne ismaaciil cumar geele xalay ayuu warbaahinta kala hadlay shacabka jabuuti isagoo ugu hambaliyeeyey saddex iyo afartan sano guurada ka soo wareegatay markii ay iska dulqaadeen gumaystihii caddaa dhammaan waan u hambageynayaa shacabka jabuuti meel waliba ay joogaan waxaan u ducaynaynaa kuwii ku dhintay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dhammaanba qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkeenna ee habeen iyo maalinba u taagan difaaca dalkeenna sidoo kale dadkii ku dhintay caabuqa coronavirus ayaan u ducaynaynaa caabuqa coronavirus waxa uu dalkeenna ku yeeshay saameyn weyn dhaqaalihii ayaa hoos u dhacay dhibaatadan coronavirus sidoo kale waxa uu bannaanka soo dhigay tabardarrada dadkeena ay hayntoodu yartahay gaar ahaana kuwooda murmaalka waxaan sameynay xulasho nidaam dhaqaale kaasoo lagu humbarin doono dadkeena murmaalka ah mashruucyada tabarka dhalinaya ayaa qayb ka ah waxaana rajaynaynaa inay badasho dhaqaalaha dad badan gobolada oo aan dhawaan booqanay cabashadayaa dowladuna tilaabo taa looga jawaabayo ayay qaadi doontaa guud ahaan dadka jabuuti waxaan kula dardaarmayaa in la ilaaliyo jiritaanka iyo sharafta dalkeesidoo kale wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka ayaa waxay soo qabanqaabisay xaflad lagu qabtay gudaha xerada sheekh muuse ee ciidamada militariga taasoo qaybaha kala duwan ee fanaaniinta jabuuti ay kusoo bandhigeen heese wadani oo ay ku muujinayaan qiimaha ay xorriyadu leedahay maanta oo kale toddobiyo labaatanka juun shacabka jabuuti waxa ay ka qaybgeli jireen xafladaha waaweyn ee lagu xusayo maalinta calanka abubakar barre geele waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee dalka jabuuti ee ka qaybgeli jiray xuska calanka waxaanu iga waramay kala duwanaanshaha sanadkan iyo sanadadii kale ee uu ka qaybgeli jiray awalkii horetee de se loo xusi jiray kule adigu waad garanaysaa waad nagala qayb gashay in badan maxaahed waad nagala qayb gashay aheyd waxaa lagu xusi jiray teeraanka weyn loo yaqaano maxaa aheyday torabora halkaabay dadka reer jibuuti isku iman jireen shacab askaar yaar weyn halkaa baa laisku iman jiray madaxa mas-uuliyiinta wadanka ku dhan oo ugu soreeya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti calanka xaggaasaa lagu salaami jiray halkaabay ciidanka dalka ee kala duwan kusoo bandhigi jireen gaadakaciyaarkoodii qaalabkoodii hubkoodii inta nooc ay ka kooban yihiin xaflada aada weyn baa la qaban jiray oo markaa saakaas wax laga soo bilaabo ilaa doorka laga soo rawaxi jiray laakiin maanta waxaa yimiday isbedel weyn baa yimiday dadkii guryihiiba ayay fadhiyaan intoo badan xanuun baa meesha jira xanuunkaas ayaa laga cabsi qabaa saa daraadeed maanta waxaa dhacday in xafladii lasoo koobo oo aada loo soo yareeyo adigu waxaad kamid tahay daairtii ku barbaartay korida caalamka wax ku baratay aqoonyaada wadanka kamid tahay afartan iyo saddexda sano maxaad leedahay horumar dalku gaar maxaad ka taaban kartaa waxyaabaha ugu waaweyn
wallaahi markaan dib u jaleecno sawiradii mise taariikhihii lasoo maray sidii wadanku ahaa dhulka la xirxiran waxaa loo jira waa afarsiska raaf dadka waa la guri jiray marka waad garan kartaa soo dareemi kartaa qof soo maray gumaysi iyo qof ku nool calankiisii ciidiisii ku nool muwaadin reer jabuutiya xorriyad leh halkuu doona tegi karaa calan leh adduunkale waxtiraamayo waa shay qaali ah waa shay qaali ah oo aada u weyn hadda dhawaan waxaa la xusay lix iyo labaatankii juun kadib haddana waxaa ku xigi doonta insha allah alhamdulilah dhawaan kowdii luuliyo marka waa toddobaadkii xorriyadda soomaalida marka maxay ahayd hambalyo ayaan uga rajeynaya insha allah alhamdulilah sagal siciid faarax v o a
laanta af soomaaliga ee v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer yurub ay yimaadeen dhulka soomaalida ee geeska afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen gobolladii soomaaliyeed gumaystayaasha ingiriiska iyo talyaaniga waana barnaamijyo taxana ah oo bilaabmi doono maalinta axadda ee siddeed iyo labaatanka bisha juun afartan iyo sideedii january leegadu say runtii u caddaysay inay necab tahay talyaaniga waxay dilaayeen konton talyaani bay xamar ku dilaayeen barnaamijyadan waxaynu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii gobolnimo doonka ee ka horreeyey kun sagaal boqol iyo lixdankii markii ugu horreysay ee soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xorriyadeed oo haatan laga joogo lixda sano waxa weeyaan markii aan aanu signay xamar maxamed xaaji manacaan markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cusmaan wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karro marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isku fillaanno aan isu nimaadno barnaamijyadan taxanaha ah ayaanu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee soomaaliya ka jiray kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii iyo dowladdii milatariga ahayd ee kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii lixdan sagaalkii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhaliyansan karin ayaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka laakiin maxaa ragaadiyeen ugu dambayntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii ragaadisay dabeetana dee wixii baa sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno soddonkii sano ee ka dambeeyey taliskii maxamed siyaad baray barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee kun sagaal boqol iyo lixdankii dowladnimada isku raacay raggee wax iska qabsan la'yihiin iyo dalku muxuu u dagi la'yahay soomaalidu waa dadaalayso inay dowladnimadii soo celiyaan waa rabeen laakiin dhalo jabtay in laysku kakabo ma fududa talooyinkaasi waxaa ka mida kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaannu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magacxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida dhegaysta hamuugaan oo ku xirrow laanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay lixdan guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mida dhulka soomaaliyeed ay xuruubeen islamarkaasina ay dowla dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda ah bisha juunna ay tahay siddeed iyo labaatanka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimcaha ee bisha julaay ay tahay saddexda
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka munaasabado kala gedisan oo lagu maamuusayey lixdan sana guuradii ka soo wareegatay kadib markii gobollada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystiga ingiriiska ayaa ka dhacay magaalooyin kala gedisan ee dalka soomaaliya oo ay ka midka yihiin magaalada muqdisho iyo magaalada hargeysa munaasabadahaas ayaa lagu weyneynayey maalmaha xorriyadda soomaaliya waxaana tan ka dhacday magaalada muqdisho khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa bilawnay inaan raadino midnimo oo aan ka raadino walaalaheen somalilan aan ka raadino muddo aan ka shaqaynaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan rajaynayaa in wadahadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah kalama maaranno waa isu baahan nahay dhinac walba yaan ehel iyo walaalo u nahay haddee dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay waa aragnay khibraddeeda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo ka dhacday magaalada hargeysa waxa uu soo hadal qaaday wadahadaladii dhowaantan kala dhexeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya
wadahadallada waxaynu hore uga heshiinay laba kun iyo labiyo tobankii shirkii london ayaa golayaashana ogolaaday in la wada hadlo shirkaana waxaa ka soo baxay inaynu wada hadlo inagoo laba dowladooda simana waana tallaabadii horeyse wadahadalkeenu ku bilaabmay wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman waxaan ku dhammaanaya laba dowladood oo siman wax ka yara cid soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan kusoo gallay waxaa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalayo waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah weliba baracket baa la geliyey saddex qodob sportska iyo cultureka dhaqanka dha culture dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business hortee bu bilaabmay lacagteenna iyo shirkadana isku bilaabmay isu socodku dad soomaaliyadoo walaal dhow uu iska ji uu socdaa wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyadoo way reeban tahay qofkii siyaasa ama siyaasad u taga intuu iskaba taga siyaasad ka qayb gala waa dambiil yaqaan isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaaraysa halkada kubadda yaaba la doonaya inay tagto koof waa inay tagaan iyagoo baasaboorka somalilan sita oo dowladda somalilan dirtay oo magaca somalilan ku ciyaaray koox muusigaa tegaysa ama rubaad dhegaysa waxay tegaysaa baasaboor somalilan iyo calanka somalilan iyo magaca somalilan qof kaliga wuu tegi karaa qof muraadli hadduu socdo waa yeerki laakiin wixii institutionah ama kooxii waxay ku tegi karaan basaboor somalilan calanka somalilan magaca somalilan fiisay kasoo iyaysiinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii intaa la waayo cidna tegi mayso waayo isgaadi mayno iyaguma ogola inay sidaa yeelaan fiise bixiyaan waxaynu arkaan gobollada waqooyiga inaguna tabayo kaa tabaye waxaanu arkaan laba dowladood nahay qof aan fiis calanka somalilan iyo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi toddobaadkan waxaa magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca waqooyi ee puntland kulan ku yeeshay madaxweynayaasha galmudug iyo puntland axmed cabdi kaariye qorqor iyo siciid cabdilaahi deni waxay ka wada hadleen arrimaha amniga iskaashiga ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni ayaa hadal halkaasi ka jeediyay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay iska kaashadaan arrimo dhowra maadaama ay xad wadaagaan laba dowladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin wax badan ay ka dhexeeyaan waxaa maanta looga lafogaray shirkan hordhiciisa bilowday guddiyo farsamana socon doonaan waxaa looga hadla arrimaha amniga arrimaha nabadaynta iyo dib heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii ku soo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyey shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada gaalkacyo iyo dib heshiisiintii bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa galdogob kaasi waxa waa madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo isaguna ka hadlaya arrimaha ay dhinacyadu ka wada arrinsadeen ayaa waxa uu sheegay waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga dib heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah si isku mid ah iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga go'aansannay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iideysan kareen dadkanaga hay-adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha allah
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo toddobaadkan kulan ku yeeshay ayaa ansixiyey qoondada xubnaha haweenka baarlamaanka soomaaliya ay ka heli doonaan waxaa sidoo kale ay ansixiyeen xeerar ku aadan doorashooyinka xubnaha somalilan u matali doona dowladda federaalka ee soomaaliya soo socota dhinaca kale waxay sidoo kale ka arrinsadeen arrimo ay ka midka yihiin maqaamka magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi uu sheegay in golaha shacabka la horgeeyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ee la xiriiray afar xeer oo doorashooyinka khuseeyey kuwaasoo dhowaantan ay ka doodayeen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi ayaa arrintani ku eedeeyey guddoonka golaha shacabka isagoo sheegay inay qaateen wuxuu ugu yeeray go'aan siyaasadaysan guddoonka sare ee aqalka hoose ayaan ilaayo hadda eedda cabdixaashi ka jawaabin dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa tani kulanti dambe nabadgelyo markana kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaana la socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha mar kale iyo hambalyada iyo heesaha marka la yidhahdo waa mar kale iyo salaamahaad soo dirsateen iyo heesihii aan dhegaystayaasha barnaamijkan dhagaysanayo dhan aan usoo xuli jirnay weliba sidii caadada ahaydna waxaan dhegaystayaasha u haynaa heeso aanan kala dhicin aad iyo aad aad iyo aad bal dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto nuurow waxaa diraya baa la yidhi abticaydiid cabdi cabdulaahi iyo hooyo nuuro cabdi cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi faadimo yuusuf cabdulaahi iyo najiima caydiid cabdi kayse jaamac maxamed faadimo yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxmaan shiine iyo staahil waa staahil jaamac cabdulaahi iyo nimcaan jaamac waxay dhammaan iyo waxaa iyo dhammaan reer cabdi cabdulaahi xuseen oo kala jooga daafaha caalamka oo dhan waxay hambalyo aroos gaarsiinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layidhi boqorka iyo boqorada waa tahay faraska iyo gayadana waa lasoo raaciyay waa tahay waa yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi salmaah cabdi aadan arooskoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan xaafada hodan waxay leeyihiin noqda kuwii isku raaga oo isku waara waxay leeyihiin noqda kuwii isku raaga oo isku ceeraysta baa la yidhi waata annagan waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasha waa hambalyo aroos waxaana diraya hooye farxiye cabdi xasan iyo aabba aweys axmed cadaawe khadre aweys koos aweys maxamuud dhagacadde xaliimo aweys iyo shukri aweys cayne aweys iqre aweys amine aweys ikraan aweys saciid aweys iyo zakariya aweys cabdirasaaq aweys iyo dhammaan reer axmed cadaawe waxay hambalyo ay u dirayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ahaa maxamed deeq aweys axmed iyo waa sagal axmed maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho weliba dhowaan ayuu arooskaasi dhacay waa lix iyo labaatanka bishan aan ku jirno ee juun sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaba kala hela reerkii lagu nasto ee lagu nagaado oo nabadgalana ilaahay ha idinka yeela caasha waa tahay inaguna aamiin ayaan u raacinaynaa heestaasi dabcan toddobaadkan gacantaaday ku jirtaa nuuro sidaan qiyaasay laakiin aan ka gaarsiiyo isla dhambaal arooskaasi loo dirayo waxaa diraya dhambaalkan quruxda badan dahabo cabdi xasan iyo dhammaan reer cabdi xasan waxa ay joogaan maraykanka yurub canada australia etoobiya iyo soomaaliya waxaanay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan maxamed aweys axmed iyo sagaal axmed maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho kii bishan juun ee sanadkan ducada waa adinka baa la yiri waa tahay nuurabal u ducee arooskaasi muqdisho ka dhacay dhawaan warqadii dhawaad aad akhrisan ayaday ahayd waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela heesta soo socotana waxaan filayaa iyada ayaaba kaga filnaan doonta duco oo dhan aad iyo aad reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jiree nabadgala allah ayuu idinka yel halkaasi ku dhan tahay aad iyo aad waa heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibe maxamed hibe nuura iyo cabdi cali bacalwa aan intaasi ku dhaafna heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibanuura iyo fanaanka cabdisalaad beerdile insha allah u naxariisto dhankii warqadaha ayaan jalleeci doonaa tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana soo diray dadka kale ah maxamed axmed maxamed bashaare cali baandey sheene cali baanday siciid cali baandey iyo aamin cali baandey hoode ciise maxamed iyo ciise ismaan xasan diite suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye nimcaan jaamac maxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyo dhalasho ay hawada u marinayaan ifraax cali baandey iyo seyge daqaaliga ah maxamuud xaaji ibraahim oo ay mataano wiili gabar ay ugu dhasheen magaalada burco waxaanu leenahay ha noqdeen qubad anfaca naftooda iyo dadkooda iyo diintooda aamiin anigan amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray doctor xasan nuur cabdi xaashi master cabdirasaaq daahir maxamuud iyo doctor saciid cali maxamuud iyo abwaan cali axmed shaaq xasan wuxuu ku magac dheeryahay shan iyo toban doctor cabdirasaaq cali maxamuud iyo genaraal liibaan maxamuud madaxweyne iyo abwaan shariif xasan tahliil iyo master cabdulaahi axmed shaaq xasan waxay dhammaantood tahniyad aroos hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa layiri aan kala dhicin maxamed daahir abshir iyo xaaskiisa baa layiri arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waa tahay iyo xaaskiisa ayaa lagu soo koobay waa tahay magacii waa laga soo booday waxaan leenahay isku waara oo rabba idinkala siiyo ubad khayr qaba aamiin aamiin ayaanu leenahay dhinacii heesaha haddii aan ku yaranasanna caasha heesta xigta heesta labaad ee barnaamijka wixii cusub caalamka jecel adigaa dhalinyaraa balheesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayno caasha waa sida aad sheegtay waa hees cusub oo uu dhowaan soo qaaday fanaanka da-da yar nimcaan hilaac oo dabcan hadda sida aan filayaba ku nool meel noo jirto lix saacadood waa gobolka ohio marka marka ma waxay leedahay heesta in ohio lagu duubay may sheegaysaa mise fanaankaale waxaan joogaa ohio heestaba waxaa ka muuqata in lagu duubay muuqaalka magaalada columbus ee gobolka ohio fanaankana uu hadda ku sugan yahay marka marka aad si dhow u dhogata ereyada heesahana ereyada heestana waxaa kuusoo baxaysa in uu ku sheegayo erey ay ka mid yihiin inay wax iska bedeleen heestaa fasiri doonta dabcan
ahaan karo adeertii naxariis naxariis naxariistan galaye adeertii naxariis naxariis naxariistan galaye haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay
waa tahay codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaac ayaan intaasi ku dhaafaynaa nuur heestan aad baad uga heshay sidaan qiyaasay marka kolley waa wixii cusub caalamkaa jecel sidaan hore u sheegay waa heese aad u cusub oo dhowaan uu fanaanka soo qaaday marka bal dhinacii dhambaalada mar kale waa tahay een, dhinacii warqadaha ayaan aadi doonaa waxaan hayaa een, dhambaal aroos waxaana soo diray dadka kale ah aabe maxamed eh, maxamed sanweyne iyo hooyo mune xasan adeer maxamuud sanweyne iyo adeer cabdirasaaq sanweyne iyo caruurtiisa adeer cabdiweli sanweyne iyo caruurtiisa adeer cabdifataax sanweyne iyo caruurtiisa abow luqmaan maxamed maxmed- maxamed een, abow ilyaas maxamed maxamed iyo abaaye idman maxamed maxamed abaaye amran maxamed maxamed iyo eed faadumo sanweyne iyo caruurteeda oo kala jooga baa layidhi muqdisho iyo maraykanka waxay hambalyo tahaniyad oo farxad leh ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada xuseen maxamed maxamed khaliif iyo aro- een, xaaskiisa sareedo xuseen cali oo maalintii khamiista taariikhdan ay ku beegneyd koob iyo tobankii bishan juun uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kale hela aamiin
anigan aamin ayaan raacinayaa nuurow heesaha toddobaadkan siba waxay maskaxdayda ii sheegaysaa in dhinaca nuuran usoo tuuro waxaan isleeyahay malaha nuura jawaabka uga buuxaana marba midaa soo qabto oo jeebka kasoo saara heesaha dabcan een, caasha heesaha mar maaragtay haddii ay yihiin heeso isku dhafan kuwii hore iyo kuwii dhexe een, waxaan jeclaan lahaa kuwa dhow leh inaad iisoo tuurto
kuwii dhexe iyo kuwii kasii horreeyay adiga qaadadhe oo aad tahay waxaan soo qabanayaa heesta xabiibi waa codkii faadimo qaasim helowle
haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa boqol jeer farxaye boqoraanidi dunidaydiye haddaan boqol jeer farxaye boqoraanidi dunidaydiye allah ibadbaadiye qalbiga bilatayi la joogo haddaan boqol jeer farxay boqoraanidi dunidaydiye haddaan boqol jeer farxay boqoraanidi dunidaydiye adaa ibadbaadiye qalbiga bilatay la joogo burqade wadayaal xunaa jacayl xuni wahadale burqade wadayaal xunaa jacayl xuni wahadale ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay
waa tahay heesta xabiibi iyo fanaanada codka macaan allaha u naxariistay faadumo qaasim hilowle ayaan intaasi ku dhaafaynaa waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen caasha
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray ugu horreyn baa la yidhi waan islaamayna dhammaan bahda v o a marka xigta baa la yidhi hambalyo aroos waxaa diraya dadka kale ah adeer hawle bootaan iyo cabdi kaafi hawle bootaan iyo cumar hawle bootaan iyo farxaan hawle bootaan iyo samsam hawle bootaan iyo nasro hawle bootaan iyo hibo hawle bootaan iyo sakariye raage bootaan mawliid maxamed bootaan iyo muuse cali bootaan iyo dhammaan baa la yidhi reer bootaan diiriye dadkan waxay kala joogaan baaltaag gaalkacyo balliwanaag jabuuti diridhaba iyo meelo kale waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan iyagoo isku duuban oon kala harin farta iyo faraatiga lagu soo bilaabay waxaa la yidhi waa jaamac hawle bootaan iyo marwadiisa marwe fahiima baa layidhi arooskoodu uu ka dhacay balliwanaag oo ka tirsan degmada wardheer ee gobolka doolla baa layidhi waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamiin dhambaalada arooska ayaa nagu badana caasho waxaa noo baaqaya dadka kale ah hooyo farxiye cabdi xasan aabo awees axmed cadaawe qadare axmed cadaawe koos axmed cadaawe maxamuud dhagac cadde xalimo awees shukri awees cayne awees iqre awees aamine awees ikraam awees siciid awees iyo zakariya awees cabdirasaaq awees iyo dhammaan reer axmed cadaawe waxa ay hambalyo ay u dirayaan arooska iyo aroosada oo kale ah waa maxamed deeq awees axmed iyo sagal axmed maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee toddobaadkan inkastoo aad tiri wixii cusub ii soo riix kuwii dhexe iyo kuwii kasii horreeyay qaada laakiin tan dhinacaagan usoo riixaya dhinac aba aba mid dhexe iyo mid dhow iyo mid shishe mid ay tahayba nuuro waayahay caasho maadaama ay tahay heesta ugu dambeysay islamarkaana ay tahay hees aada maaragtay ay dad badan u jecel yihiin waan aqbalay waa heesta anigana igu dar aada iyo aad aada iyo aad waa hees iyo dadka barnaamijkan dhagaysanaya qaarkood ilo waraaqaha noo soo dirsada waa ku wada darnay waxaanan filayaa in ay si wanaagsan u dhagaysan doonaan waa heys jacayl ereyo badan oo jacayl ahna ay ka buuxaan fanaaniin qaali ahna ay ku luqeynayaan allah u naxariisto waa xaliimo khaliif magool iyo gacalo wahayaano waa habeen dhax duniduye hordhaciyo hambada ruux ma wada hele
yaa salaam anna waxaan ka xasuustaa laba heshiisahaa hadday kala tagan ama weysilmaamaan ama isuu soo heloobaan hees way ku bannaan tahay annagana faalladaan ka badin waa tahay bal ha inoo dhammaystireen fanaaniinta xaliimo khaliif magool iyo cismaan cabdikariin gacalo iyada ayaanan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiiyey caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo sabtida dambe hadduu alleedmo inta aan hawada isku maqli doonno waa barnaamijkan oo keliya inta ka horreysa dhegaystayaashu ayna filayaan nuur oo dhegaystayaashu waxaan uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddii galabnimo ay si wada jir idila socodsiinayaan anigu waa jamaal axmed ismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari waana gayntaa tani kulto dambe nabadgelyo
Yeah.